inkasta oo lasoo dhammaystiray doorashada kuraasta aqalka sare ee soomaaliya haddana waxaan weli faraeeda ka qodnayn ama fara-eysa ka qodnayn aqalka hoose tan hogaanka baarlamaanka iyo doorashada ugu dambeysa ee madaxweynaha soomaaliya haddaba aqoon-yahanada soomaaliyeed sidee u arkaan hanaanka ay ku socoto doorashada wakhtigan warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa eegaya wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya aad ayaa hadda indhaha loogu hayaa waxaana ilaa iyo hadda la doortay laba mudane oo keliya dhowr jeer ayay horay dib ugu dhaceen wakhtigai loo qorsheeyo doorashooyinkan sababo la xiriiray khilaafyo siyaasadeed oo jiray balse ugu dambeyn xal laga gaaray kow iyo toban magaalo oo ay ka mid tahay magaalada muqdisho ayaa lagu wadaa in lagu doorto laba boqol shan iyo toddobaatan mudane uu ka kooban yahay golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya maamul goboleedyada qaar ayaa maalmihii lasoo dhaafay shaaciyey dhowr kursi oo ay ku bilaabayaan doorashooyinkan qorshaha waxa uu yahay in wakhti kooban lagu dhammeeyo guud ahaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya laakiin dad badan ayaa taasi shaki gelinaya marka loo eego wakhtigii lagu dhammeeyey xubnaha baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya oo konton iyo afar mudana ahaa dor shawqi axmed xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda radbood ee dalka holland ayaa qaba in dowlad goboleedyada ay awood badan u leeyihiin in doorashooyinkan wakhti kooban ay ku qabtaan haddii si dhaba looga shaqeeyo dowlad goboleedyadu awood waa u leeyihiin waa ayna u diyaarsan yihiin in waxawaaye si hufan doorashooyinka ay u qabtaan laakiin su-aasha imaaneysa ayaa waxa ay tahay ma rabaan rabitaankii marka taas waaye meesha la doonaya runtii in waxa waaye jawaabta ee su-aashan laga fiiriyo anigu waxaan odhan lahaa runtii rabitaan rabitaanka dowlad goboleedyada in waxawaaye doorashooyin hufan oo aqalka hoose in la qabto aada ayay u yar tahay musharaxiinta ku tartamaya kuraasta waxaa u codayn doona kiiba boqol iyo kow erga ah oo ka imaanaysa beesha kursiga lagu matalo aqoon-yahanka qaar ayaa soo jeedinaya in siyaasiyiinta iyo guddiyada kala duwan ee ka shaqaynaya doorashooyinka loo baahan yahay in si dhab ah ay u madax banneeyaan dadka sharci ahaan u leh inay ergada keenaan sida uu sharaxayo axmed cabdi haadi oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya waxaa muuqata qaabka ay doorashada u bilaabatay oo gaar ahaan golaha shacabka inay tahay qaab walwal weyn keenaya oo ay tahay dib in isugu laabto oo ay tahay in aan loo dulqaadan karin in bulshadii iska lahayd kuraasta ayaga oon laga talagelin ayaga oon la dhegeysan ayagoo isaga xur rabaan aan maxaa leedaha loo sameynin inay doorashada iska qabsooto saad la socoto waxaa farqi weyn u dhexeeya golaha sare oo loo siiyey xaq madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xulo xubnaha ka mid noqonaya laakiin golaha shacabka waxaa lagu matalaa shacabka ayaa lagu matalaa gaar ahaan qabaa'ilka lagu matalaa sida for bontif ay ku caddahay heshiis heshiisyadii hore loo gala ay ku cadyahay marka waa in dadka lagala tashado markaa welwal weynaa muuqda doorashooyinka golaha shacabka ee soomaaliya ayaa la filayaa in maalmaha soo socda si buuxda loo guda galo iyadoo maamul goboleedyada qaar ay wajahayaan culaysyo siyaasadeed oo haysta taas oo mar kale caqabad ku noqon karta doorashooyinka sida uu qabo doctor shawqi xayiir
dabcan culeysyo waa ay imaan karaan haddana waa ay jiraan runtii kuwaasoo u baahan runtii in laga sii fikira hadda sida xal loogu heli lahaa tusaaloo kale arrintan deegaan doorashada labada magaalo ah maamulada qaarkood culeys ayay kala kulmi karaan in waxaway laba magaalo doorasho ay ku qabtaan sida hadda jubbaland oo kale waan ognahay maamulka meeshaas ka jiro in dhibaato weyn waxawaaye uu ku qabay in waxawaaye doorashooyin uu ka hirgeliyo ama caqabado kale ay taagnaayeen magaalada garbahaarey sidoo kaleete maamulka hirshabeelle magaalada beledweyn oo kale dhibaata waxawaaye iyada naftirkeeda meeshaas kaga imaan karto maadaama khilaafaad horey usoo taagnaa oo aan weli si fiican loo xalin ay jirto ama ay jiraan sidoo kaleetana dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada baraaw oo kale waxaa dhici karta iyada naftirkeeda dhanka amniga in khalkhal uu ku yimaado axmed cabdi haadi ayaa soo jeedinaya in loo baahan yahay mas-uuliyad inta lagu guda jiro doorashooyinka maadaama xildhibaanada imaan doona ay hor taallo shaqo muhiima oo ku saabsan dowlad dhiska soomaaliya qaar ayaa waxay qabaan in maadaama wakhtigii doorashada aada looga soo shaqeeyey wakhti badan uu socday khilaafyo badan laga soo baxay in muhiim ay tahay in doorashada uun ay dhacdo taas ma la dhihi karaa qudheeda ayaa ah wax wanaagsan ee bilaaba haddii doorashadu ay dhacdo ee, oo muddo dheer saa la socota la sugayay ee, buuqeedu uu socday laakiin xubnaha lasoo doorta aan si cadaalada loo soo dooranin afar sanay joogi doonaan afartaa sana ayay matali doonaan qaabkay shuruuca dalka u matali doonaan qaabkay du- hanaanka dowlad dhiska soomaaliya qeyb uga noqon karaan soomaaliya doorashadu dib u dhacdee waxay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalka iyo nolosha bulshada waxaa dhinaca kale wadanka ka jira abaaro saameeya dadka iyo duunyada taasoo u baahan in la samatabixiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen cabdicasiis barrow v o a muqdisho